asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan saaxiibyal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah warar dheeraada oo kasoo baxaya muwaadin soomaaliyeed waxaana lagu dilay dalka koonfur afrika iyo dadka waaweyn ee magaalada muqdisho oo saaka xiran iyo dadka shacabka oo lagu amray inay lugayaan wasiirka garsoorka iyo cadaaladda maamulka koonfur galbeed oo si cad u sheegay in cadaaladda la horkeeni doono eedeysano lagu eedeeyey dilka weyn ee dhowaan laga helay meedkeeda suuli guddiga sare ee midowda daladaha waxbarashada dalka oo kasoo horjeestay xubno magaca midowda daladaha ku qaadacay imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka in ka badan lix boqol oo qoys oo deegaanadoodii ee abaartu ay saameysay oo markaa dalbanaya in gargaar la gaarsiiyo hurmud salan foundation oo boqol kun oo dollar ugu danqa dadkii kulankii waa dadkii markaasi ku hantibeelay dabkii ka kacaya suuqa isgoyska bakaaraha ee magaalada muqdisho iyo maqaayad kulminaysa qeyb ka mid ah dhadhanka cuntooyinka dunida laga cuno oo laga hirgeliyay magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiib yaal waa subaxnimo talaada ah taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobada bisha lixaad ee juun sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada saaxiibyaal qodobada aad maqasheen oo faah-faahsan haddii aan ku bilaabno jidadka waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa saakee la arkayaa in ay xiran yihiin iyadoona markaasi shacabka lagu amray in ay markaas ay lugayaan magaalada muqdisho ayaana saake la xirxiraysaa xirnaashaha waddooyinka waaweyn qaarkood waa oo ilaa iminka aan loogeyn sababta loo xiray jidadka inta badan ciidamada markaas lagu soo daadiyay xalay ilaa ay saakana qaarkood ay soo gaareen waa kuwo boliisa iyo kuwo markaasi militari iskugu jira oo markaas siyaabooyin kala duwan u xiray qaar kamid a wadooyinka ugu muhiimsan ay halbowlow ahaa milista shacabka qeybahooda kala duwan ee ku sugan caasimada muqdisho ee soomaaliya wadooyinka ayaana waxaa inta badan dadka markii ah adlaha ay sheegayaan in ay sababta ugu weynay tahay diyaargarowga ku aadan caleema saarka madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalinta khamiista ah sagaalka bisha juun la filayo inay ka dhacdo magaalada muqdisho caleema saarkaas oo ay kasoo qeybgalayaan wafuud kala duwan oo heer gobola adoona shalay magaalada muqdisho ay soo gaareen wafdi horudhacu ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo saaka la filayo inuu kasoo dego garoonka diyaaradaha aadan cadee muqdisho sidoo kalena la filayo in wafuud kale oo markaas ka qaybgelaysa caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay saaka ay kasoo ay kasoo degaan degada aadan cadde ee muqdisho dhinaca kale waxaa si weyn ah markaasi loo adkeeyey wadooyinka magaalada muqdisho iyadoona shacabka saake ay dhibaatooyin waaweyn ay ku qabaan marista xaafadaha iyo wadooyinka markaas ay marka horeba ay mari jireen isticmaali jireen gawaari noocyadoo kala duwan ay ku isticmaali jireen hase yeeshee markaan waxaa lagu amray saake in markaa ay gebi ahaanba ay lugeeyaan oo aysan jirin wax dhaqdhaqaaqa oo gawaarina qeybaheeda ama noocyada kala duwan ay isticmaali karaan muwaadin soomaaliyeed ayaa xalay lagu dilay dalka koonfur africa warar dheeraada ayaana kasoo baxaya dilka muwaadinka soomaaliyeed dalka koonfur africa waxa uu ka mid yahay dalalka inta badan soomaaliya ama soomaalida ay ku nooshahay islamarkaana ay halkaas ay ku leedahay ganacsiyo kala duwan iyada oo hase yeeshee u dheer tahay dilka dhaca iyo boobka hantiyeed ee loo geysanayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee markaas dalka koonfur africa u aaday in ay ku helaan deganaansho iyo nolol wanaagsan oo soomaaliya ay ugu qaxeen koox burcad koonfur african ayaa waxa ay meelo ka mid ah gudaha dalkaas ay ku dileen muwaadina soomaaliyeed oo markaas lagu magacaabi jiray ama markaa goobo ganacsi ku lahaa dalkaasi koonfur africa allah raxnayse muwaadinka soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray cali maxamed xuseen balaaki ayaa lagu toogtay deegaanka nayanga oo ka tirsan magaalada capton ee dalkaasi koonfur africa xilli uu ka dhex markaasi uu ku dhex jiray gurigiisa ama gaarigiisa iyadoona markaa kooxdii ka dambeysay dilkan ay goobta iskaga baxsadeen mid kamid ah soomaalida ku nool deegaanka uu dilka ka dhacay ee nayanga ayaa sheegay in muwaadinka soomaaliyeed uu gaari ku wareejin jiray rootiya si yeeshee kooxaha burcadda markii ay dileen aysan waxba ka qaadan islamarkaana ay iskaga tageen goobta ay dilka ka geyseen maalmiyaa soo dhaafay ayaa dalka koonfur africa waxaa ku batay dilalka loo geysanayo soomaalida waxaana ay ahayd sabtidii lasoo dhaafay markii laba dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo la dilay laba kalna markaasi la dhaawacay mana jirto cid markaasi ka hadashaa oo markaa isku xalqaanta uduulista muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur africa oo dhibaatooyinkaasi kala duwan lagu geysanayo dalka koonfur africa guddiga sare ee midooda daladaha waxbarashada dalka ayaa qaadacay ama kasoo horjeestay xubno magaca daladaha ku qaadacay imtixaanka shahaadiga oo ay qaado wasaaradda waxbarashada ee kuna baaqday in loo diyaargaroobo gelista imtixaanka markaa bishaan aan ku jirno ee juun abuukar dayax ayaa faahfaahinaya
guddiga sare ee midowda dalladaha waxbarashada dalka ayaa kasoo horjeestay xubno magaca midowda dalladaha ku qaadacay imtixaanaadka shahaadiga oo ay qaado wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay ayaa lagu sheegay in wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay mas-uul ka tahay nidaamka iyo siyaasadda waxbarashada guud ee dalka sidoo kale midowda dalladaha waxbarashada ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin la shaqaynta wasaaradda waxbarashada iyo agaasinka waxbarashada gobolka banaadir ugu dambeyntii midowda dalladaha waxbarashada soomaaliyeed ayaa ugu baaqay maamulayaasha iskuullada waalidiinta iyo ardayda inay u diyaar garoobaan ka qaybgalka imtixaanaadka islamarkaana ay la shaqeeyaan wasaaradda war-saxaafadeedka nuqul ka mida oo soo gaaray warbaahinta dalsan ayaa lagu soo qoray ilaa iyo afar qodob oo ay ka mid yihiin kow midowda dalladaha waxbarashada soomaaliyeed qayb kama ahayn kamana ahan qaadacaadda imtixaanaadka shahaadiga ah ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxayna midowda dalladaha ka digayaan jahawareerka waxbarasho ee ay abuurayaan dad la jaanqaadi la horumarka iyo korarka tayada waxbarashada guud ahaan ee dalka labo wasaaradda waxbarashada waa hay-adda iyo hoggaanka waxbarasho ee ugu sarreeya dalka sidaa daraaddeed waa in looga dambeeya nidaamka iyo siyaasadda waxbarashada guud ahaan wixii tale iyo farsamo soo jeedin ahna loo maro nidaam sharciya saddex midowda dalladaha waxbarashada waxay ugu baaqayaan dhammaan waalidiinta ardayda iyo maamulayaasha dugsiyada in ay u diyaargaroobaan ka qaybgalka imtixaanaadka shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya islamarkaana ku garab istaagaan wasaaradda waxbarashada shaqada adag ee ay u hayaan ubadka soomaaliyeed kana feejignaadaan wararka been abuurka ah oo mugdiga lagu gelinayo aayaha ubadka soomaaliyeed afar ugu dambeyn midowda dalladaha waxbarashada soomaaliyeed waxa ay mar kasta diyaar u yihiin in ay si hufan ula shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada iyo agaasinka waxbarashada ee gobolka banaadir fiire gaara waxbarashada gaarka ah waxaa mas-uul ka ah midowda dalladaha waxbarashada soomaaliyeed abuukardayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
wasiirka garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya sheekh xasan lugbuur ayaa si cad u sheegay in cadaaladda la horkeenayo sida ugu dhaqsiha badan ah eedeysane goomey oo la sheegay in dhowaan baydhabo uu ku dilay allahu naxariistay marxumed aamino maxamuud oo markaas meydkeeda laga helay boosaneer ay ciidamada booliiska iyo nabad sugidda iska kaashadeen islamarkaana baaritaan dheer kadib ay suuliga kasoo saareen meydka marxuumadda oo eedeysanaas lagu eedeeyey inuu dilay dowdeedna markaa uu boosaneer uu gelshay wasiirka oo shir jaraad ku qabtay magaalada baydhabo ayaa faahfaahiyey
bulshada ka nool magaalo madaxda ku-meelgaarka ee baydhabo iyo wali fadeyini aan fariinto aan marayo hawada runtii wali jirta ini kiis lama filaan ee ku dhayi jimaadi magaalada baydhabo lakadeli may la raayay gabar ganacsatada kumad hayti reer baydhabo ee maylaaraaya ini lakadili dil faylhayne dil owso dhanba an faylhayn laakiin si foolxumo ah liin dili bulshadiina ku kati maylaaraayay arintan maylaaraaya gabartan lakasuubi iyadan ku kati iyada oo la heli lankii falkaas jeysidii oo foolxumeynta miidkaas kalakahi jeysidiina gacanta maylaaraayay ammaanka ka jartu iyo wali dhiiday inay bulshadiisa doron iniskiidu meelilankaasa ka hilinaya gaal shirihii iyo steeshinkii mayla araayay bulshadii hakahoomtu iyada oo mayla araayay leyin qofkaan mayla araayay sida gabartan liindili oo kale hata saacadan la niinkadili fadaana leyin bulshadii baydhawona hankashalhirn markaasna uno intii un ankoyni la hadalnay erni wal alla walaay shareecat lislaam dhabtu yeelankanla ka fuliye wali weelasaanaah idooyin nabad ifiyawa ankanagada una erno iyadoo eed iyo eedna mayla raaya murugo iyo tiiranyo unku muuqato marka samayla raaya arrintiyeeda ee yaqiin annagato annagato bulshadiita aaminaasu maamulshay xukuumadii aaminaasa annagata wali mayla raayay inta inku gudbiyeeye inay isdejiyaan dowlada laniin way waaha dhibna maalin kastii dhiye dhibka hooba dhiyona way faylahaha iniyoona mayl sa ulukaa eh markaas hatana may waaha dhibka isugahay dhib matalawliin suubina la suubiyo may waaha walaagi shareecada ku qabto
in ka badan lix boqol oo qoys oo deegaanadoodii ay abaartu ay saameysay ayaa xalay iyagoo aan guri iyo gabaadeysan ku hoyday duleedka magaalada muqdisho waxayna markaas ay kasoo barakaceen deegaanadoodii gobolka shabeellaha hoose ay ku lahaayeen mid ka mid a dadka deegaanka ayaa dalson ugu warmay xaaladda ay wajaheen dadkaas iyo waxay u baahayeen madaxda dalka ayaana ka codsayn in gargaar deg dega lala gaarsiiyo tiradooda shan boqol siddeetan iyo kow ayaa ahayd duhurkii hadda toban iyo afar meel ah iyo laba iyo toban meel ah hadda soo galeen laba baabad hadda waddada soo jiraan aliyo
waa garta marka celcelis ahaan inta hadda idinla joogta oo aad soo dhoweyseen waa dad lix boqol kor u dhaafaya sidaa wey sidaa wey adeer waxaad ii sheegtaa dadkan halkee bay kasoo hayaameen oo abaartu ay kasoo barakicisay dadkaan gaar ahaan horta gobolka shabeellahaas ay kasoo barakacaan saddex degmo tablaale kurtawaaray ilaa qoryooley marka tuulooyinka hoos imaanay baa kasoo barakeen waa gartay ilaa riigad meel la yidhaahdo deemay booraar arbow yirow dacaaraha buulwarbo meel dadkoo sarow la yidhaahdo intaasaa kusoo barakeen haddana la joogaan waayahay ma marka ilaa iyo garas baaley si lug ah oo iyagoo lugeynaya bay ku yimaadeen mise gaadiid baa waday baabuur qaar baabuur bay kusoo galeen qaarna iyagoo lugeynaya habeen soo galeen iridda waa u ballanay iridda waardiyan u dhignay ayagoo lugeynaya habeenkii habeen keliya toddobaatan qof oo qoysa ay soo carooday ayagoo lugeynaya waa gartay alxamdulilah waa soo dhaweynay kheyr allaha siiyo gabadha kaanta halkaas kale oo daryeel barhara faryaarabay la yidhaahdo baa habeenkii maarta wax u furtay bacay intay u keentay hooliyaalku lagu haraynay ilaa hadda banaanka ay fadhiyaan hoolkaas habeenkii dhaxanta iyaalkii oo jadeecada qaar laba waa ka dhimatay daraas waa kuma sheegin male laba waa ka dhimatay qaarna waa la ildaran yihiin qaarna inta halkaasa maarta gudoomiyaha degmada kheyr allaha siiyana amray oo meelaha geyn dhimashada carruurta waa imisa hadda hadda laba waayo waxaa sheeli saacadkii laba waayo waa garta marka ma nafaqa darro iyo iyo iyo gaajo darteed bay u geeriyoodeen mise cudurro kale oo haleela baa jira jadeecad bishii labadaas nafaqa darrada iyo jadeeca baa layidhi markay nasoo gaareen ayago sacbaan baa nasoo gaareen waan dhinteen subihiina waa caas waxaad ii sheegtaa dadkan lixda boqol kor u gaaraya marka xaggeed uga keenaysaan daryeelka sida cuntadii meelihii ay degi lahaayeen biyo nadiifa inay cabaan oo kale oo ay helaan arrimahaasi oo dhan yaa kafaalo qaaday wallahi walaal anagu waa soo dhaweynay dadka tabaalaha waa kafaalad qaaday hadda wax hay-aad ee noo soo durmiseen ma jirto qof baa maarata jeebkeeda oo maarata iyaakan ukoobeenaysaa waxa usu furtay bariis baa loo kariyaa qadadii baa malaga bixiya habeenkii cashi iyo maarata malaha iyo quraca qadadii baa waxaan u karinaa maarata oo bariis yara
dhinaca kale hay-adda rumud salam foundation ayaa boqol kun oo markaas doolar ugu deeqday dadka dadkii ku hanti beelay dibkii ka kacay suuqa isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho maxamed kalfa ayaa ka warmaya guddiga iyo culimmada masjidka abi hureera ee suuq weynaha bakaaraha ayaa bilaabay ugurmashada dadkii hantidoodu ay ku burburtay dabkii ka kacay suuqa banaadir kaasoo baabi'iyey ganacsi aada u fara badan culimmada ayaa ganacsatada soomaaliyeed iyo shirkadaha waxay la wadaageen khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay dabkaasi oo hantida ku baaba'da lagu qiyaasay ku dhowaad sagaal milyan oo dollarka maraykanka sheekh axmed maxamuud maxakad yare guddoomiyaha guddiga iyo culimmada masjidka abi hureera oo ugu horeyn ka hadlay barnaamijka dhaqaalaha loogu ururinaya ganacsatada ayaa ugu baaqay dhammaan shirkadaha ganacsiga iyo ganacsatadu inay ka qayb qaataan marka dadka waxhaysta keliyana lama hadlayna dabcan kuwa waxhaysto maalka badan haystana waa la hadlaynaa kuwa maalka dhexdhexaadka oo yar haystana waa la hadlaynaa kuwa maalka yar haystana intooda inay wax ka bixiyaan waayo dirham ayaa laga yaabaa boqol kun oo dirham inuu ka qiimo bato waayo sadaqada midda ugu fiican waxa ay tahay qofka midda uu markaa dadaal iyo juhdi iyo waxyari uu ka xaggeeda uu ka bixiyo isagoo isdhahayo waxaan adigaba kuguma filna hadduu qayb ka gooyo naf iyo shayddaan la dagaalamo wuu ka ajar badan yahay ninka waxa faraha badan haysto ee waxa uu bixinayo aan dareemaynin qaar ka mid ah culimaudiinka soomaaliyeed ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo inta ilaahay wax siiyey inay ka qayb qaataan iyagoona shirkadda hormuud telecom ugu duceeyey in xoolahoodu ilaahay u barakeeyo waa maalinkii loo gurmanayey ama la taakulaynayey walaalaheen dhibaatada ay ka soo gaartay dabkii ka kacay isgoyska banaadir magaalada muqdisho allihiina waafajiyey inaan howshaas kasoo wada qayb galno ayaa mahad u sugnaatay na waafajiyey inaannu isku naxariisanno isku danqanno isku gurmanno waana xaqa muslimiinta ay isku leeyihiin hormuud waa u ducaynay allaha barakeeyo maalkooda allah u barakeeyo inta maalkaas wax ku leh la sadaqeeyey ayagoo dhanbaba ahalkooda iyo owlaaddooda allah u barakeeyo sadaqadoodana mid yowmulqiyaamo hooskeeda ay harsadaan allah uga dhigo marka doorkoodii way qaateen dhammaanteennana waxaana laga rabaa wixii nagu aadanoo naga tabaraa inaan ka qayb qaadana na laga doonaya
ilaahay diintiina diintiinna allah ku xifdiyo maalkiinnana allah ku xifdiyo maalinta qiyaamahana midaad harkeeda harsataan allah idinkaga dhigo ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala jinni iyo insii shartooda ha idinkaga kaafiyo wax weyn oo wax weyn aad furteen insha allaahu dhammaan walaalaha kalena waxaan rajaynaynaa inay ku daydaan insha allaahu oo loo tartamo khayraadka wixii aan bixinno ilaahay agtiisa ayaan bedel ka helaynaa wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu waxaad bixisaan ilaahay baa bedelaya wixii aan bixinno xooluhu ku nusqaami mayaan sida nebigu sal alla aleh wasalam uu noo sheegay maa naqasat sadaqatun min maal xoolaha sadaqa muxama uma dhibto ma nusqaamiso nebiga sal alla aleh wasalam wuxuu noo sheegay wax kasta oo waagu baryo in laba malag istaagaan oo labadaas malag ay leeyihiin allaahuma acdi munfiqan khalafan allaahuma acdi mumsikan talafan ducadaas ay ku ducaynayaan ilaahay ou kii wax bixiyana badel sii khayr qaba kii ku dhegana ilaahu ka baabi'i marka ducadana aan qaadanna malaa'igta walaalahan aan u kaalmayno waa kayd aakhiro waa kaalmo walaal maantay wax u gashaa annagana berribay wax noo galeen hay-adda hormuud salaam foundation ayaa lacag gaaraysa boqol kun oo doolarka maraykanka waxay ugu deeqday ganacsatadii hantidoodu ay ku baaba'do debkii suuqa banaadir cabdiraxmaan ibraahim cilmi guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation oo faahfaahin ka bixinayay lacagta ayaa sheegay inay qayb ka tahay barnaamijyada hay-adda hormuud salaam foundation ay ku caawinayso dadka soomaaliyeed oo ay la soo gudboonaadaan xaaladaha adag culammada iyo guddiga masjidka abaa hureyra dadaalka ay sameeyeen iyo shaqada ay qabteen runtii ayagoo wakiil ka ah bulshada wakiil ka ah runtii shaqo fiican ayay qabteen sida ay dadka u tirakoobeen sida ay lacagihii ogaadeen arrintaas arrin aad u fiican waaye runtii gacanta ka shaqaysay waa gacan aaminna waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan inay ay u gargaaraan dadkaasi uu dhibka gaaray annaka hormuud salaam foundation waa taqaaniin shirkadda idinku cusub ma aha waa hormuud iyo salaam ayaan anaga u adeegnaa oo u qaabilsannahay shaqooyinkaasi bulshada loogu adeegayo marka annaka waxaan go-aansanay inaan kaga qayb galno barnaamijkan boqol kun oo dollar inaan kaga qayb galno marka waxaan rajaynayaa ganacsatada qaybaha kala duwan bulshada inay arrintan qayb ka qaataan hay-adda hormuud salaam foundation ayaa door weyn ka qaadataa howlaha u gurmashada dadka u baahan in la garab istaago iyada oo lagu xasuusto kaalinta ay ka qaadatay abaaraha baahsan ee isku dabamaray soomaaliya maxamed cusmaan cali maxamed deeqalfo warbaahinta dalsan muqdisho
guud ahaana warkaas ayaa ugu dambeeyay warkiisa waxnimo aad kala socoteen raadiaha dalsan ee magaalada muqdisho qaybtan dhegeysta ciduu isaga waxay dib ugu heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantiin dhegeystiga ee la socodka warkaas
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel